Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan waacaan duhur wanaagsan qod badan warka duur idinkugu hayna dhegeystayaal waxaa ka mid ah qarax xooggan oo ka dhacay hoteel ku yaala magaalada mandheera booliiska nairobi oo bilaabay baadigoobka askari waxala ee askari uu xalay daadka qaaday waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan soomaaliya maamulka qaatume state ee soomaaliya oo sheegay in dowladda federaalka aynan ka aqbali doonin mashaariicda loo soo mariyay somalilan kulan wacan duhur wanaagsan markale waa duhurnimo isniina taariikhdu waa shan iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarsa sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaas aad maqasheen iyo kuweyntaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada wararka maanta inaga soo gaaraya ismaamulka mandheera ee gobolka waqooyi bari ayaa sheegaya in qarax xoogan lala beegsaday hoteelka maama samaaki ee ku yaala magaaladaasi mandheera qaraxan ayaa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aanan si rasmi ah la ogeyn tirada tirada dhimashada iyo dhaawaca laamaha maanka ee mandheera ayaa wada baaritaano ku aadan qaraxaasi iyadoo dadka ku dhaawacmay loo qaaday isbitaalka mandheera goobtuu ka dhexay qaraxa ayaa waxaa ka agdhow saldhig booliis wararka wixii warar dheeraada oo kasoo kordha qaraxani maantay ka dhacay magaalada mandheera wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan hadduu la ogolaado waaxda qaran ee adeega booliiska dalka n p s ayaa sheegtay in la bilaabay howlgallo lagu baadigoobaya askari ka tirsan ciidanka booliiska uu qaaday daadadkii ka dhashay robabkii xalay sida xoogan uga da-ay magaalada casimadda ah ee nairobi askarigana ayuu dadka daadka qaaday xilligii uu ku guda jiray badbaadinta dad wadada marayay sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray davida oo fadhigiisu yahay saldhigga booliiska ee kamakunji ismaamulka nairobi ayaa markaasi goob ganacsi oo ay ku sugnaayeen ee kasoo badbaadiyey afar qof oo iskugu jiray saddex dumara iyo ilmo yar waxaa sidoo kale ee socda howlgal lagu raadinaya qorigii uu watay sarkaalka oo daadku qaaday warbixin hordhaca ayaa muujinaysa in sarkaalka ah ay markaasi la tageen dadadkii ka dhashay robabka kadib markii uu god ku dhacay dhacdadani ayaa kusoo aadayso xilli waaxda saadaasha hawada ee dalku ay sheegtay in la rajeynaya in ilaa iyo arbacada ay qeybo ka mid ah wadanka ka da-aan robab culus ah iyadoo markaasi dadweynaha lagu booriyey inay taxadar muujiyaan waxaa magaalada dhadhaaba ee gobolka waqooyi bari gaar ahaan magaalada gaarisa lagu soo gabagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakeysan ee sanadkan bisha barakeysan ee ramadaan ee sanadkan oo sanad weliba la qabto waxaa ka qayb galay arday ka kala socotay taxfiidyada tuulooyinka deegaanka dhadhaab maxamed waarid xuseen ayaa qodobkani faahfaahinaya tartankan qur-aanka kariimka oo la qabto sanad kasta bisha barakeysan ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay-adda dhadhaab jarata andawelfire association oo qaabilsan arrimaha dacwada ee deegaanka dhadhaab waxaana ka qaybgalay in ka badan konton arday oo ka kala socday tuulooyinka deegaanka dhadhaab sida sareeda kulanda maajaali madiina iyo magaalada dhadhaab waxayna ardaydu ku tartamahayeen qeybaha kala duwan ee qur-aanka kariimka
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم munaasabadoo saacado badan socotay ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta deegaanka cuqaasha waalidiin iyo culimmada diinta kuwaasoo bogaadiyay ardada xifdiya kalaamka alleh iyo culimmada soo qaban qaabisay oo la isugu imaaday wararka lixda ward ee lab constancy waan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin culummada iyo waalidiintii ardaydan soo barbaarisay tartanka meeshaan maanta ka dhacay oo tuulo walba lasaga imaaday waan ku faraxsannahay macallimiintii ardaydan ku soo dadaaleen ee wakhtigooda iyo juhdigooda ku bixiyeen baan mahad gaar ahaan u celinaynaa waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ajar iyo xasanaadda ka siiyo ciyaalka meesha maanta iskaga imaada tuulooyinka one iyo two iyo three iyo four wixii ka soo baxo inay gaaris tartankeeda ka qayb gasho kuwa gaarisna ay nairobi ka qayb galaan ilaahay hanagu anfaco waxaan baranhayo waa ilmaha annaga waa horumar weyn annagana waan ku faraxsannahay waanan ku garab taagannahay waxa lagu tartamo oo la istaago oo xoolo lagu bixiyo oo la garab istaago diinta ilaahay uu sameeyey waayey taasaa qaymo leh
qaar ka mid a ardadii kaalimaha hore galay oo la abaalmariyey iyo macalimiintooda ayaa muujiyay dareenkooda farxadeed jamaal cabdulaahi ibraahim buraale ka imaada sarado soddonkusantartamaaya faraxsanye cali maxamuud ade maxaan ka imaada magaalada sarado maxaan galaya labaatanka jus maxaan aada u mahadcelinayaa macalinkii waalidiinta iga soo dadaaleen waxaa la dhahay maxamuud yari cabdi waxaan ka imaaday magaalada sarado ee location kaabaqeyle runtii maanta dareenkayga aad baan u faraxsanahay maadaama oo aan soo qaaday shan lambar insha allahu tacaala waxaana rajeynaya inaan ka shaqeeya kitaabka ilaahay inta noo علي عبد الله إبراهيم برعلى وأنا جامع سرادو بوشيغا halka waxaan ku faraxsanahay xalfadan maanta eh maadaama aan ku guuleysanay sheekh aadan ciise oo ka mid a culimmadii hormuudka ka ahayd tartankan ayaa faahfaahiyey waxyaabahii ardaydu ku tartamayeen meeshan ku qabanay ilaahay subxaana watacaala fadligiis ee musaabaqa ee qur-aanka tartanka loo qabanayay ardayda ee qeybihiisa kala duwan ee qur-aanka ee soddonka jus iyo waxa- labaatanka iyo shan iyo tobanka iyo tobanka iyo shantii ilaa saddexda oo kusoo kordhinay safartan si ay macnaha mushaarikiinta u farabataan ardadaas oo ka kala imaanaysay ee meelooyin kala duwan dhadhaab gudaheeda iyo bannaankeeda sida kumuxmaato iyo muxuu ahaa sareedo ee madiina iyo dhammaajaaley kullan inta way ka imaadeen ardadaasi marka ilahi subxana wataala waan ku mahadin- ku mahadnaq- u mahadinaynaa musaabaqadaas si fiican bay nagu qabsoontay Ee, waxaan kaloo u mahad celinaynaa dad mas-uuliyiin ah oo hawshani ka qayb qaatay oo, ee, wax ku darsaday wax fiican ku darsaday sida muxuu ahaa m c a ga laga soo doortay magaalada dhadhaab ee, abo ilahi subxana ha barakeeyo iyo maxaa la dhihi jiray mas-uuliyiinta ka sarreysa mb ga oo kaleeto asna wax macnaha qeyb buu ka- qeyb weyn buu ka dhankiisa sheekh mahad faarax oo ka mid a culimmada dhadhaab ayaa u mahadi celiyey dad gacan ka siiyey hirgelinta arrinkan oo sanad kasta la qabta xilligan oo kale Ee, khayr allah siiya abo baan u tagnay lacag boqol kun uunisi allah barakeeyo oo meeshan uu musaabaqada maanta geliyey Ee, waxaan la hadalnay imbigaan la hadalnay ee, dad asaga sokoyiin soo xiriir lahaa baan nagu xiriiriyey Ee, lacag asagana boqol kun eh iyo asagii maamulkiisii yay- yayna siiyeen way noogu talagaleen Ee, boqolka kale khayr allah siiya sheekh cabdibaasid ilaah ha barakeeyo subxaanahu watacaala oo mashruucan asagana qayb weyn nooga qayb qaataa boqol kale noo bixiyey saddex boqol iyo adiga kontonku qiyaas yaad ku baxday gaaridii lasoo qaadahaya carruurta maanta wixii la siinahay kitaabtii maxamed baaruud allah ha barakeeye ilaahi subxaana watacaala ha barakeeye kutubta qur-aanka asagaa nooga qayb qaaday oo noo qaaday Ee, dubitaanka hawshan waa bilaash maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab
waxgaradka koonfurta degmada degma degma baarlamaaneedka ceeldhaas ayaa waxaa kamajiraan ku tilmaamay hadal kasoo yeeray mudanaha deegaanka tarbaj qodoboreedkan waxaa wajaar kasoo diray cabdiraxmaan macawi waxgaradka ka soo jeeda koonfurta degmo baarlamaaneedka ceeldhaas ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay hadal maalinkii shalay ahayd kasoo yeeray xildhibaanka degmo baarlamaaneedka ceeldhaas xuseen cabdi barre kaasoo sheegay in qof kasoo jeedo deegaankiisa lagu dhaawacay ceel nuur oo ka tirsan koonfurta ceeldhaas waxgaradka ayaa hadalkaasi ku tilmaamay mid bulshada walaalaha kala fogeynayo waxa ayna mudanaha tarbaj ugu baaqeen inuu raaligelin deg deg ah ka bixiyo hadalkaasi Ee, waxaan magacaydu waa aadan cabdi ama aadan cabdulaahi barow oo ka soo jeeda ceellaas odayaasha ceellaasna ka mid ah waxaan shalay aan arkoon saxaafadda aan ku arkay facebook aan ku arkay mashmuuc xuseen cabdi barre iyo odayaashiisa oo ka hadlaayeen xaduud ku xisaabsan ceellaas iyo tarbaj waxaa kale oo iska hadlay in meeshan shalay ay rabsho ka dhacday ceel nuur dadna lagu dhaawacay arrinta iid aheed ayaan rabaa inaan ka hadla Ee, midda ugu horeysa waxaan leeyahay walaalkay ee, xuseen cabdibarre waa nin m b oo lasoo doortay tarbijan laga soo doortay waana madax waxaas madax u yahay kenya oo dhanaas madax u yahay kenyaanska dhammaalaas madax u yahay ummadda dhan muslimiinta dhammaalaas madax u yahay soomaalida oo dhanaas madax u yahay ceellaas iyo tarbajaas madax u yahay dadkeeda qaas ahaan inaas markaan ka hadlo oo soo ficil ka hadlaayo ku xisaabsan ceeldhaas iyo tarbaja aad iyo aad aa looga wanaagsan yahay marka mashma waxaan ku leeyahay taas shalay waa kaa yara hallowday waxaan waxaa la yidhi meesha aad walaalkaa marada ugu dhacaysa sooma joogin haddaan walaalka ahay saaxiibkaan waan waan isnaqaanaa waxaan leeyahay shaa- taas shalay waad ku fududaatay maradaana kaaga dhacday waxaan ku dhihi lahay arrinta iyada inaad ka noqoto ayaa aad iyo aad ugu ay ugu wanaagsan tahay waxaan ka fadhinna oon ka hadlaynana oon maaragtay bayntaynayna arrinteedaad ay tahay waa qodobko qodobka labaad markaan fadhina hadda aan fadhino arrinteeda ka hadlayna annagoo ku hadlayna degaanka afkiisa ka hadlayna ka xun arrintii shalay aas ka hadlay ku hadlay eh, ninka laga soo doortay tarbaja saad ognahay annaga iyo reer eh, tarbaja waa dad walaala ah, isla deganaan jiri isla deganaan joo doono islana degan dhibnaas dhexdooda aad jirin laba qof waa isgefi karaan laba qabiilna isma gefin haddaa ka horo haddaa ka ka dambana waxaan ka hadl waan ilaahay ka rajaynaynaa inay isgefin markay saa tahay waxaan u baahannahay ama la yaabanahay arrintii shalay embiga as ka hadlay asagoo waxaas ka ogsoon yahay ama as eh, maaragtay as as ka dhahay ama as u imaaday yoos fiiriyoos loo xaqiijo ama as xaqiiqsadana aa jirin oo arrintii iidaheed aas ka hadlay marka ti iidaheed annagoo beentaynayn warka asaga hayo ninka madaxda ka soo yeeray annagoon afxumo u geysanayn walaalkan aas yahay laakiin waxaas ka hadlay iyo waxaas ku hadlay waxaaslina madaxa ka hadlay maaha wax loo dul qaadanana aanay ahayn marka tiyeed waxaan rabnaa ninkaa isaga raaligelin inaas ka bixiya si deg deg ah dadka biniaadanka oo shacibka ficil qabiil waa galaa ninka madaxda laakiin ficil qabiil inaas gala maaha marka meeshii aan filayna inaas dadka aas dejisa oo maaragtay aas u imaado oo dejisa oo wixii dhacay aas aragta ay dhacda aad adigoon soo beneyn maxshumaa xuseen cabdi bare warka ku war kuu imaaday war meel kaaga imaado adi aas arkina kul waxa wax jir iyo waxaan jirin baa isku darma ayaa marka waxaad dhacday inaad bariyas conference aas bixisay oo war saas u jirin aas bixisay markaan maxshumaa waxaan ka xunnahay warkii shalay xuseen cabdi bare ka soo yeeray oo ninkii madaxdaayna ah shalay odayaasha waxaa ku ficnaa intay arrinta aynu- ay ay press conference bixinin inay inta imaadaan marka intay imaadaan oo wixii jira ay ogaadaan kadib press conference ay bixiyaan ma yeelin war la teelteelayaa u tagay siday aheedayna ku- press conference ku bi- ay- ay- press conference ay ku bixiyeen midda ayadana wanaagga tolka maaha wanaagga tolka maaha xuduud haddii la yidhaha dadkii mushaar ku qaadanaya ay u taallaa shaqo ku mil annaga adinka waxaa weye embiyaasha mushaar ku qaata iyo kansalayaasha iyo waxaan annaga tolk weynaha wanaag iyo nabad iyo wada noolaasho iyo wax isla cunadaan leenna waxaan rabnaa tolka aan balaayo loo horseedin wax yar oo la xallin kara oo toban daqiiqaba aan ma- ma- lagu dhammayn kara inaan maaragtay tolka lagu fidnaynin mashmuuca shalay inay kaayara hoos tolkaada u soo noqo tolkaada waa caani macaaya gowshaada meel walba way ka fidsanta maxaa weye eelnuur qabiil aan deganayn ma leh waxaan baa ka wadnaa warkii shalay ka soo yeeray qowska dhexdiisa oo nin madax ah oo qowskii ah aad sheegay taas ayada qowska uma cunan tarbaja iyo ah, ceel waje ceeldhaas qowsku waa isla degan waa dad walaal leh caanaha isla caba isla degan weligoodan waxba dhib oo oo dhexmari ay jirin Eh, oo embiyaal soo qabay shalay markaas ka hadlay aas- xushmaha cabdibarre aas hadlay waxaas dhahay hebelaa saas ahay hebelaa saas ahay hebelaa saas ahay taasna tol laguma dhaqa tol waxaa dhaqa ninkii waxaan jiri waxay jirana daboolo waxaan jirina tirtira kolka waxaa ka sii daran odayaashii shan la joogta annaga xalay kaas asagoo walaalkayn oo embiga tarbas constituency laga soo doortay wax aan jirin astankaasey waxaan anugu ahayn oo dhib oo naga- aan naga dhex dhicin anugu iyo walaalahayn reer tarbas constituency dhib aan naga dhex dhicinaas sheegay waxaan leeyahay waxaad suubi wax qalad ah oo dad isku dirir ah oon walaalahayn anugu hadda ka hor aan naga dhex dhicin haddana naga dhex dhici dooninaas nagu suubi waxaan leenahay waan ka xunnahay arrintaas ayada ugu horraystii waxaan u baahan nahay walaalahayn walaalkayn arrinta ayadoo shalay aad sheegay inaas obalijis ka bixiyo raaligelin aas ka bixiyo cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta heysta ismaamulka wajeer
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
taliyaha ciidanka xooga dalka ee soomaaliyeed ee dhulka waa taliyaha ciidanka dhulka xooga ee dowladda soomaaliya genaraal dayax cabdi cabdulle taliyaha guutada toban iyo afaraad gaashaanle sare gaashaanle dhexe aan idhaahde nuur maxamed gaabow ee nuur farey iyo madaxa howlgelinta ciidanka xooga gaashaanle dhexe cali cali aadan ayaa gaaray deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose liibaan yuusuf ee ga- ayaa markaasi oo ah taliyaha ururka tobaniyo sideedaad ee guutada lixaad qeybta lixdanaad ee ciidanka xo- xoogga dalka soomaaliyeed ayaa deegaanka beriire kusoo dhaweeyey saraakiishan oo safar dhulka ku maray qeybo ka tirsan maamulkaasi mas-uuliyiintan ayaa booqday fariisimaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaankaasi waxayna saraakiishii ciidanku kala hadleen nooleynta iyo sarawqaadida dagaalka kooxda al-shabaab taliyaha oo goob fagaaraa kula hadlay ciidanka ayaa sheegay in markani loo baahan yahay in isbedel weyn ciidanka ah ay ka keenaan dagaalka taliyaha ayaa dhanka kale booqday ciidanka atmis ee fadhigeedu yahay deegaanka beriire shir saacado qaatay oo halkaasi ka dhacayna waxaa lagu gorfeeyey ka qayb noqoshada dagaalka ciidanka xooga dalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab ee shabeellaha hoose iyo sidoo kale doorka atmis waxaa ee, isla wararkaasi ee, dhegeystayaal soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya biixi imaan cige ayaa kulan la yeeshay ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya oo uu helinayay ku-xigeenka qaramada waa ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobey ahna iskuduwaha gargaarka bani-aadinimo kulankan oo muqdisho ka dhacay ayaa looga hadlay gulihii maaliyadeed ee soomaaliya dhowaan gaartay oo ay ku jirta daqli kordhinta deen cafinta iyadoo loo maraya hanaanka dhijitaalka wakiilka gaarka ee qaramada midoobey ayaa dib u xaqiijisay taageerada xoogan ee qaramada midoobey ee ajandaha dib u habeynta dhaqaalaha soomaaliya oo ah dal kasoo kabanaya dagaalo magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliyeed waxaa maanta ka dhacay banaanbax lagu taageerayay wax kabeddelka dastuurka oo markaasi muqdisho lagu qabtay waxaa maantay magaalada muqdisho diwadbaxani ee lagu taageeray qorshaha filla soomaaliya ee ku aadan wax kabedelka dastuurka dalka waxaana markaasi ee, dabcan lagu qabtay ee, daljirka daahsoon arrintan ayaa maraysa haatan marxaladii u dambeysay ee ansixinta diwadwaxaani waxaa soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir waxaana ka qaybgalay shacab la sheegay inay iskaga kala yimaadeen gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin ee markaasi ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexe mas-uuliyiinta goobta tegay waxaa kamid ah madaxda maamulka gobolka banaadir xildhibaano wasiiro ka tirsan dowladda oo markaasi qaarkood hadallo ka jeediyay halka duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa khudbad ka jeediyey diwadbaxan oo si gaar ah uga qabsoomay taalada dajirka dahsoon wuxuuna sheegay in dhamaystirka dastuurka uu yahay mid muhiim u ah guud ahaan shacabka soomaaliyeed ayna wakiil uga yihiin xildhibaanada wuxuu sidoo kale tilmaamay in ansixinta dastuurku ay ka dhigan tahay in shacabka ay heli doonaan xuquuqdooda gaar ahaan kuwa ku nool gobolka banaadir waxaa wakiil uga ah labada gole ee golaha shacabka baarlamaanka laisku yidhaahdo aqalka sare iyo aqalka kaleba ayaa wakiil uga ah dowlad goboleedyadana aqalka sare ah wakiilka ah shacabkana baarlamaanka ah wakiilka ah golaha shacabka ayaga ayaana ka doodo waayo ayaga ayuuna dhex yaalaa dastuurkii hadday diidaanna waan arkaynaa hadday oggolaadana waan arkaynaa kuwa wax diidan waa xildhibaanay u badan yihiine ha dhex tagaana baarlamaanka codkooda dhibtana ha ku kalsoonaadaano codkooda kelmadooda ha ku kalsoonaadaano laakiin laakiin haddii aadan oraahdaada iyo gacantaada aadan ku kalsoonayn dadku waa diideen midho awaal waa diideen midho awaal intaasoo sanaan ku soo jirnay xuquuqdii gobolka banaadir ayaa waxay ku maqan tahay baarlamaanka soo socdoo dhammaystiri doono dastuurkaa wax looga dhihi doona xuquuqda gobolka banaadir goormuu noqonaya ayaa yaqaanyaa noo sheegi karo waa cidna maantou furan yahay albaabkaas furan ayaan annaga dan noogu jirtaa asigaasaan waxaan ka dhex raabsanaynaa xuquuqda aan laynina halkaasaan ka
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa isna ugu baaqay shacabka muqdisho inay garab istaagaan dowladda soomaaliya si uu u dhaqangalo qorshaheeda ku aadan wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya meeshaan dadka gobolka banaadir oo dhammaan bulshada qaybaheedii kala duwan ah maanta waxay u taagan yihiin inay taageeraan codkoodana ay ku biiriyaan golaha shacabka labada gole ee dadka soomaaliyeed matalana inay garab taagaan ay garab taagan yihiin ay muujiyaan dhammaystirka dastuurka iyo wax kabeddelkiisa intaba waxaa ku jira danta dalka iyo diinta iyo dadka intaba dal aan dastuurkiisu dhammaystirnayn horumar weligiis gaari maayo qof laga yeelaayaa ma jirto maalin kasta dastuurku inuu noqdo wax iska taagan iyo mashruuc iska taagan iyo waxaa dhammaanay dawladda soomaaliyeed oo madaxweyne xasan shiiquhu hoggaamiyo ayaa maanta dastuurkii gacanta ku hayda labada gole ayuu hor yaallaa dadka soomaaliyeed ayay matalaan dadka maanta halkaan dhoobannu dadka gobolka banaadir dadka soomaaliyeed iyo gobollada soomaaliyeed oo dhanay ka turjumayaan haddii dastuurkii labadii gole hor yaallo dadkii soomaaliyeed oo dhanna maanta halkaan ay taagan yihiin madaxweynihii jamhuuriyadda iyo xukuumaddiina ay u taagan tahay dhammaystirkii dastuurka qof hor istaagi karaa ma jiro waxaa la rabaa codkeenna sida aan maantay u taagannahay qorraxdaas iyadoo maalin soona dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa meel kastoo ay joogaan sidaas inay u garab istaagaan dawladdooda iyo labadooda aqal intaba ku kalsoonaada labada gole ee ku shaqala dastuurka aad iyo aad aad u mahadsantihiin muddo dheer ayaan taagnayn qorraxda waxaan rabnaa cid allaale iyo ciddii dastuurka ka soo hor jeedda hadday tahay siyaasi iyo hadday tahay qof kale dan kale dan kale le intaba inaan nidhaahno inka yeeli mayno dastuurku maanta waa furan yahay waa sidii loo furay waana la dhammaystirayaa dhankiisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaal oo ka mid ah wasiirada ka qaybgalay diwadbaxaniyaha ayaa markaasi ee u muuqday mid dhaliil xoogan u jeedanaya xubnaha mucaaradka ee diidan wax kabeddelka dastuurka isagoo ku eedeeyay inay hortaagan yihiin xuquuqda shacabka iyo dalka horumarkiisa maruu ka hadlay arrimahan waxaa kamid ah hadaldiisa dad intay soo istaageen ay magacyo u bixiyeen oo ay isku dayeen inay carqaladeeyaan daynta markii la cafinayey in dad soomaaliyeed oo qaarkood mas-uuliyiin ay yihiin inay u soo istaageen oo ay isku dayeen inay hor istaagaan inaan daynta la cafin in markii la qaadayo cunaqabataynta hubka ay kuwa soo istaageen oo ay lahaayeen uma diyaarsaneen in cunaqabataynta hubka nala ka qaado in markii aan ku biirayna bulshada afrika kuwo kaloo soomaaliyeed ay lahaayeen annaga danteennu kuma jirto marka horta buuqa iyo qaylada aad maqasheen ee dastuurka ka daba yeeraysa waxba kama duwanaa iskudayadii lugu iskudhegga ahaa ee ku saabsanaa dalkan inuu aanu dhaqaaqin laakiin waxaan rabaa dhallinyarada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeeda halkan jooga maanta inaan wax yar idinkaga sheego dastuurka waxa ugu weyn ee laysku haysto ee lagu diidan yahay waa maxay waxa ugu weyn ee dastuurku uu jidaynayo ee dadka qaylinaya ay ka cabsanayaan waa maxay waxaan rabaa su-aashaas qof kasta inuu isweydiiyo si gaara dhallinyarada halkan horta idaa taagan waxaan rabaa inaan u sheego waxa ugu weyn ee dastuurka maanta loo dagaalamayo ee laysku hayo ee la doonayo in lugaha lagu dhego loo hor taagan yahay waa in xuquuqdiinna la hor istaago waa in laydinka hor istaago inaad go'aan ka gaartaan mustaqbalkiinna istaago in codkiinna uu shaqeeyo inaad doorato qofka degmada kugu xukumaya inaad doorato qofka baarlamaanka kugu matalaya inaad doorato qofka maayirka kuu noqonaya inaad doorato qofka madaxda kuu noqonaya in aad adeeg in lagu siiyey iyo in kale ku xisaabtanto taas ayaa la doonayaa in laydinka hor istaago waxa laysku hayaa waxa weeye dowladda oo leh waa in muwaadiniinta soomaaliyeed xuquuqdooda la siiyaa oo gacanta loo geliyaa oo mustaqbalkooda ay go'aan ka gaaraan iyo kuwo kooban oo cabsanaya oo leh maya annagaa meesha ka baxayna haddii awooddu ay gacanta u gasho shacabka waxaan doonaynaa annagu inaan meel dhexa taagnaano marka horta waxaan rabaa dadka soomaaliyeed waxa la ysku hayo waa inay sidaas u fahmaan oo sidaasay u ogaadaan isku soo baxan ayaa kusoo aadayay xilli haatan ay taagan tahay xiisad ka dhalatay dhamaystirka dastuurka isku hayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madax hore ay markaasi ka mid yihiin madaxweyne shariif sheekh axmed iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo gelikii dambe shalay ee dekada weyn ee magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay maandooriye aada u badan oo ah nooca soomaalida u taqaana taabuuga maandooriyaha taabuuga ayaa waxaa si aada u isticmaala dhalinyarada soomaaliyeed waxaana gacanta ku dhigay maandooriyahani hay-adda taya dhowrka soomaaliyeed hay-adda ayaa gudaha dekada ku qabatay konteynar ay ku jiraan laba boqol afartan iyo sagaal kontener oo nooca taabuuga loo yaqaano aba soomaalida u taqaana ee maandooriyaha islamarkaana la doonayay in lagu dhex iibiyo gudaha magaalada muqdisho iyo meelo kale oo soomaaliya ka mid ah hay-adda ayaa adkeynaysa in aanan dekadaha iyo garoomada ama garoonka casimadda muqdisho eedan caddi laga soo dejiyi karin gebi ahaanba waxyaabaha maanka dooriya kuwaasoo dhibaato ballaaran ku haya dhallinyarada soomaaliyeed iyo bulshada qeybaheeda kala duwan hay-adda taya dhowrka soomaaliyeed ah ayaa markaasi ku wareejisay ee maandoorihii la qabtay ciidanka booliiska si waajibaadkooda ay uga gutaan ayaa lagu yiri war kooban oo kasoo baxay hay-adda taya dhowrka soomaaliyeed konteynerkan ay ka buuxeen maandooriyaha ama uu ka buuxay maandooriyaha taabuuga loo yaqaano ayaa la sheegay in dekada weyn ee magaalada muqdisho ay kasoo dejisteen ganacsato soomaaliyeed waxaana gacan lagu dhigay xilli la doonayay in dekada laga bixiyo oo loo iibgeeyo suuqyada ku yaala muqdisho iyo gobolada soomaaliya maandooraha maandooriyaha taabuuga oo ka mid ah daroogada noocyadeeda halista ku ah caafimaadka ayaa si weyn waxaa u isticmaala dhalinyarada soomaaliyeed oo markaasi iskugu jira wiilal iyo gabdhaba waxaana markii hore si toosa looga soo dejiyi jiray taabuuga iyo maandooriyaasha kaleba dekada muqdisho maamulka s c kaatuma ayaa ku eedeeya dowladda federaalk ee soomaaliya in mashaariicda loogu talagalay deegaanada s c kaatuma la marsiinayo somalilan taasoo ay sheegeen inay muujinaysa in dowladda weli aaminsan tahay in deegaanada s c kaatuma ay ka tirsan tahay somalilan ku-xigeenka hogaamiyaha s c ee hogaamiyaha s c docr maxamed shiine ayaa sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay inay mashaariicda bani-aadanimo u qaybiso si cadaalad ah si gaarana u eegto deegaanada nugul sida s c kaatuma docr shiine wuxuu sheegay inaana la aqbali karin in dowladda mashaariicdii loo qoondeeyey in laga fuliyo s c ay geyso magaalada hargeysa wuxuuna sheegay inaanan horey dowlada dabcan dowladda uga tabanayeen inaysan kasoo bixin kaalintii ay ka filayeen hadalka hogaamiyaha s c kaatuma ayaa markaasi yimid iyadoo dowladda ay u qoondeysay lacag badan lacag ka badan lixdan milyan oo doolar in lagu bixiyo arrimaha waxbarashada deegaano laga fulinaya mashaariicdan oo socon doona saddex sano kuma jirto maamulka s c kaatumo ay horey dowladda federaalk ee soomaaliya u shaacisay in markaasi ay u aqoonsan tahay maamulka madax bannaan somalilan markan maxamed khaliif ay noo soo koobo qodobada dibadda mahadsanid xamdi waxaa lagu soo waramayaa in dowladda ruushka ay dacwad ku soo ogtay afar nin ay ku sheegeen inay weerar ku dileen ugu yaraan boqol soddon iyo toddoba qof halka ay dhaawaceen in ka badan boqol siddeetan qof oo kale shakhsiyaadkan oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin dableyda weerartay hoolka bandhigfaneedka ee caasimadda moscow ayaa ka soo hormuuqday maxkamadda iyadoo sida muuqata jirdil xun loo geystay eedeysanayaasha mid ka mid ah eedeysanayaasha ayaa u muuqday in miyirkiisa uu dabaalmay ama uu liitay eedeysanayaasha ay maxkamadda ku soo ogtay inay galeen faldembiyeed la xiriira argixisnimo maxkamadda ayaa intaasi ku dartay in laba ka mid a eedeysanayaasha ay qirteen dacwadda lagu soo ogay ruushka ayaa borordiiq u sameynaya in ka badan boqol soddon iyo saddex qof oo lagu dilay weerar jimcihii ka dhacay caasimadda waddankaasi ee moscow madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay inay si weyn u argoonsan doonaan ugu dambeyntii falastiiniyiinta ka carray go-doonka joogtada ee israa'iil ee isbitaalka al-shifa ayaa sheegay in tangiyada israa'iil iyo cagafyada gaashaaman ee dul mareen ugu yaraan afar meyd oo ay ambulas saarnaa ama gaadiidka deg dega ee lagu qaada dadka xanuunsan ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale isku gadaamay isbitaalka al amaal iyo naasir ee koonfurta khaza maamulka israa'iil ayaa ku wargeliyey qaramada midoobay inaysan mar dambe ogolaan doonin kolonyo cuntada waa kolonyada cuntada hay-adda qaramada midoobey ee dhanka falastiina u n r w a ee soo galaya waqooyiga gaza khazan iraade halkaasoo toddobaatan boqolkiiba dadka ay wajahayaan heer cuntayari aada u daran macluushana laga dayrinayo aan dib idinkugu celiyo xamdi aad buu mahadsan yahay maxamed axmed khaliif qodobadaas ayaa ugu dambe warka dowlad kala socoteen idaacadda staifa macodka gobolka waqooyi bari maxamed axmed khaliif ayaa la qayb qaatay sidoo kalena warka farsameynaya cabdulaahi axmed taajir kocodka ayaa inoo soo saaray cidda warkaygisaga waxay dib weli kala websaytka idaacadda ee w w w stafm co k